iskaashatada barkamaal oo ah iskaashato midaysa xoololeyda degmada dhagaxley ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin hab casri ah oo ku tacalluqa dhaqashada xoolaha gaar ahaan geela warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eeda maxamed cabdiraxmaan gata
waxaa ku soo badanaya nawaaxiga magaalada dhagaxle ee dowladdegaanka soomaalida nidaamka cusub ee dhaqashada xoolaha haddaba iskaashatada barqamaal waa mid ka mid a iskaashatooyinka ka jira magaalada dhagaxle iyadoo halkaana ku dhaqda geela iyo lo-da waxayna qorshahan u arkeen inuu yahay mid muhiim ah qorshahanna uu yahay mid ka fiican nooca bulshada soomaalida xoolaha u dhaqato kana nacfi ee dhaqaalana badan haddaba maxamed faarax waa guddoomiyaha iskaashatada barqamaal waxa uuna axmed sheegayaa in geelu ka fudud yahay xanaanayntiisa lo-da islamarkaana uu tilmaamay in geela uu yahay waxa la naaxiyo waxa ugu ciryar
geela horta waxaa odhan karaa waxa la naaxiyo waxa u ciryar wey siduu u wen yahay uma cunto badna loodan hadda dhankan kale ku jiro gedigan kale baa waxaa la oran karaa saddex jibaar halka neefoo la-ah iyo hal neefoo geela halka neefoo la-ah baa saddex jibaar cunto badan marka laakiin wuxuu uga duwan yahay looda saa ujeedaan ma ogola wasaq meel digad ku badan tahay ma ogola inuu fariisto maxaa la yidhaahdaa iisheeg meel nadiifuu rabaa wuxuu rabaa cunto fiican buu rabaa waa waa xoolo aada iyo aada isula weyn marka aad bay u dhib yartaa in la naaxiyo laakiin hal cilad baa naga qabsatay markii u horreysay way nagu adkaatay inuu cuno cuntooyinkan lasoo jaray maadaama usa aqoonin aduu mar dambe ayaanu tale waxaan ku helnay geela reer magaalka magaalada ku dhashay inaanu kusoo darno laba neef oo hadda hal urur la yidhaahdo baa geelaas aa ujeedaan oo dhan ilbixisay ayaday ku daydeen dabadeedna kolka hore saas wuu dhowrayaa dabadeedna wuu ursanayaa maalin saddexaadna wuu la bilaabayaa iskaashatada barqamaal ayaa waxay goobta ku xanaaneeyaan geeldhan boqol soddon iyo shan halaad oo lamaan iyo afar boqol iyo laba dibi oo la xanaaneeyo iskaashatada barqamaal ayaa waxaa u beeran dhuldhan soddon higtar oo ay ku beereen toddoba nooc oo calafka xoolaha ah kaasoo ay ku quudiyaan xoolahan ay xanaanaynayaan sida uu sheegayo muraad maxamed oo ka mid ah shaqaalaha iskaashatada waxaa nooga beeran toddoba nooco oo oo calafka xoolaha ah qaybta garaaska ama calafka xoolaha la yidhaahdo iyo qaybta cayada la yidhaahdo qaybta cayada waxaa ka mid ah alfa alfa oo kale digirta oo kale lablab oo kale waxaasaa noo beeran waxaanu samaynaa saddex gacan oo oo oo garaas ah iyo waxaan iskugu daraa hal gacan oo cayo ah sida ay caanuhu geela noogu bataan oo maadaama high protein content uu leeyahay waan isku dheeli tiraa sidaasaan ayaan calafka kusii laa geela geela uu ku raystay uu ku nastay saacadan aan joogno waa jiilaal cad oo oo oo dee abaaro badan deegaankeena ka jiro annagu waxaanu isticmaalaa regation system waxaanu haysanaa soddon hectaar oo dhul ah oo noogu beeran toddobada nooc oo calafyada sidoo kale iskaashatada ayaa waxay shaqa abuur u samaysay soddon iyo shan dhalinyaro ah oo ka shaqaysa shaqooyinka naaxinta xoolaha lisida geela raacidda iyo iibgeynta caanaha sida uu ku warramayo khadar xasan khaliif oo ka mid ah dhalinta shaqa abuurka ka heshay iskaashatada barqamaal anigoo afariitoma jire meelaasan galraa intii ii horreysay laakiin nimanigii waaweyn baa dhaqi jiray hore xubno waayo hore laba lasii dhaali jirnay casarka baan soo xarin jiray casarka baan lisii jiray doorka iska foofi jiray foofsaagis waxaa ma dhibadnay xiligi maan iska geyn doogaad baa heda roob baa dii jiro dhulku doogaad buu ahaa ramxadda asu suga daaqay maan casarka soo xarin jiray koona casarka soo xarayna ma tobanka saac maan geli jiray berigaan seen uu ka yaraa geli seen muna badnayn uu ka yaraa sida hadda mandaqa nool fiican berigaan baadiyaha joogtay nin doorka dhowe fursadaysa ma ahayn fursada ma helin nin xoolo daba qarra furin waxaa weeye hal mar baan salka dhulka saarayni baan in markan hore badan bajaan salka soo iska fadhiis maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga